بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maliishaadka maamulka maxamuud cabbaas oo go'doomiyey kooxaha muqaawamada ee ka dagaalamaya jiniin iyo dagaallo culus oo u dhexeeya labada dhinac oo halkaasi ka socda sarkaal ameerikaan ah oo sheegay in ciidanka kuuriyada waqooyi uu khasaare lixaad leh ka soo gaaray furimaha dagaalka ee bariga qaaradda yurub iiraan oo lagu eedeeyey inay sii kordhisay bacrimiinta yuraniyumta si ay u soo saarto bam nukliyar ah ruushka oo shaaciyey inay heegan u gelayaan dagaal ay la galaan nato baaqna u diray dhammaan ciidamadiisa ku jira furimaha dagaalka maxaan ka naqaanaa ahmiyadda cilmiga taariikhda maxaase ka ognahay duulaanka maskaxeed ee ay gaalada ku hayaan taariikhda islaamka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum
فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
wahagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dhulka daanta galbeed waxa uu wajahayaa duulaanno ay ku hayaan maamulka gumaystaha yuhuudda iyo maamulka dabadhilifka ah ee maxamuud cabbaas muslimiinta ku dhaqan daanta galbeed ayaana iska caabinaya cadowga labada jiho ah ee ku soo duulay habeennimadii xalay magaalada naabolis iyo deegaanada hoos yimaada waxay martigeliyeen duulaan xagga dhulka ah oo ay soo qaadeen ciidanka sahaynada sida ay ku warantay saxiifadda israa'il tudhey ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa howlgal dhulka ah wuxuu xalay uu ka fuliyey magaalooyinka alkhaliil iyo naabolis iyo sidoo kale hareeraha ramallah ilawareedyo ayaa warbaahinta u sheegay in xalay ay maqlayeen rasaas culus oo la iswidaarsanayo deegaanada ay dagaaladu ka dhaceenna waxaa ka mid ah mukhayamka balaada hay-adda bisha cas ee filistiin ayaa ku warantay in laba dhallinyaro ah ay dhaawacmeen kadib markii ay jiireen gaadiidka gaashaaman ee sahaynada howlgalladii ciidanka yuhuudda ay xalay fuliyeen deegaanada ay ka dhaceenna waxaa sidoo kale ka mid ah mukhayamka caynulcarab ilawareedyo falastiiniyiin ah ayaa dhanka kale warbaahinta waxa ay u sheegeen in rasaas lagu furay laba gaari oo ay saarnaayeen dad sahayno ah kaasoo ka dhacay goob ka agdhow qabriga nebi yuusuf calayhi salaam oo ku yaalla magaalada naabolis subaxnimadii hore ee saaka waxaa sidoo kale ciidan ka tirsan sahaynada ay duulaan ku qaadeen deegaanka casuun oo dhaca bariga magaalada qalqiiliyah ee ku taalla waqooyiga daanta galbeed warbaahinta maxalliga ah ee filistiin waxay dhankeeda ku warantay in dagaalyahanada wax iska caabinta ay beegsadeen askar sahayno ah oo doonaysay in duulaan ay ku qaadaan deegaanka qafciin ee dhaca waqooyiga dulkaram marka laga soo tago duulaanada dhinaca dhulka ah ee ciidanka sahaynada ay ku qaadeen daanta galbeed dhanka kale waxaa la soo warinayaa iska horimaadyo culus oo u dhexeeya maamulka dabadhilifka ah ee maxamuud cabbaas iyo kooxaha muqaawamada filistiin maalinkii afar iyo tobanaad oo xiriir ah waxaa go'doon saaran mukhayamka jiniin kadib howlgal ballaaran ay ku dhawaaqeen maliishaadka abuumaasin kaas oo lagu doonayo in gebi ahaanba hubka looga dhigo kooxaha muqaawamada ee hortaagan sahaynada afhayeen u hadlay maamulka fadhigiisu yahay ramallah warbaahinta waxa uu u sheegay in howlgalka ay qaadeen uu yahay mid edbin ah sidoo kalena looga hortegayo dad uu ku sheegay inay ka hor yimaadeen qaanuunka subaxnimadii hore ee saaka muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen dhinacyada oo rasaas culus isweydaarsanaya maalmaha ay dagaaladu socdaanna waxaa la dilay sargaal sare oo ka tirsan katiibada jiniin oo ka mid ah farcida ugu xoggan ee muqaawamadu ay ku leeyihiin danta galbeed isaga iyo wiil yar oo lagu magacaabo maxamed camir oo ku dhintay dagaalada ayaa maalinimadii shalay la aasay waxaana aaskooda ka soo qayb galay dadiyo aad u badan oo filistiiniyiin ah dhanka kale garabyada siyaasadda ee kooxaha muqaawamada filistiin bayaanaad ay soo saareen waxay dadka shacabka ah ee daanta galbeed ku dhaqan ugu baaqeen inay garab istaagaan wiilashooda sidoo kalena ay ka hortagaan duulaanka ay wajahayaan xoogaga muqaawamada kaas oo la aaminsan yahay inuu gadaal ka taagan yahay maamulka gumaystaha yuhuudda kooxaha wax iska cabinta filistiin sidaa ayay ku wajahayaan laba cadow kuwaas oo kale ah maamulka gumaystaha yuhuudda oo har iyo habeen ku soo qaadaya duulaanno joogto ah iyo midka kale ay ku soo qaadeen maliishaadka abuumaasin qorshahan la doonayo in hubka looga dhigo kooxaha wax iska caabinta ayaana waxaa gadaal ka taagan dowlado ay ka mid yihiin masar qatar iyo turkiga sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda alkaahira ayaana inta uusan bilaaban howlgalkan wuxuu safar deg deg ah uu ku tegay magaalada ramallah sidoo kale afhayeen u hadlay maamulka maxamuud cabbaas ayaa si cad warbaahinta uga sheegay inay ka hortegayaan in daanta galbeed ay ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay khaza isagoo ula jeeda howlgallada iska caabinta ah ee ay samaynayaan dhallinyarada muslimiinta ee daanta galbeed ku dhaqan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhib aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa kooxaha mucaaradka suuriya oo shaaciyey in diyaar ay u yihiin in lacag magdhow ah ay ka qaadaan waddamada ruushka iyo iiraan oo galaangal xooggan ku lahaa waddanka sidoo kalena barbar taagnaa nidaamkii la riday ee bashaar al asad sida ay daabaceen inta badan joornaalada ka soo baxa bariga dhexe dowladda cusub ee suuriya laga soo dhisi doono bilaha soo aadan ayaa isku diyaarinaysa in magdhow xoog leh ay ka qaada ruushka iyo iiraan sababo la xiriira xasuuqa iyo burburka ay gudaha waddanka ka geysteen muddadii ay joogeen xukuumadda tehraan oo durbadiiba ka soo falcelisay hadalkan ayaa sheegtay in waxaas oo idil ay yihiin waxba kama jiraan iyo kabadbadin aysanna haba yaraatee bixin doonin wax magdhow ah lacagta iiraan magdhow ahaanta ugu soo aaday ayaa lagu sheegay inay gaarayso ilaa konton bilyan oo dollarka maraykanka ah dhanka ruushka isaga wax falcelin ah weli kama sameyn arrinkan ilaa haddana waxa uu wujuud ku leeyahay gudaha dalka suuriya oo ay saldhigyadiisa ku yaalaan isagoona weli doondoonis ugu jira sidii mar kale uu saameyn ugu yeelan lahaa gudaha waddankan xaliif dhowna uu la noqon lahaa nidaamka cusub ee la doonaya in lasoo dhiso moscow oo shaacisay in wixii hadda ka dambeeya ay heegan buuxa ugu jiraan dagaal ay la galaan nato iyo guud ahaan waddamada reer yurub dhanka kalena baaq u dirtay dhammaan ciidamadeeda ku jira furimaha dagaalka waa qodobka xigey aan maanta kusoo qaadan doona xubinta sida uu daabacay joornaalka bolitico wasiirka difaaca ruushka andrea bolosof ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya ay ku tala jiraan sidii ay uga hortegi lahaayeen gaashaanbuurta nato iyo reer yurub oo idil dhanka kalena ay u dhammaystiri lahaayeen dagaalka ay kula jiraan ukrain wasaaradda difaaca ruushka waa in diyaar ay u ahaataa dhacdooyinka soo aadan oo idil oo ay ku jiraan isku dhacyo militari oo suuragal ah in lala gala nato iyo reer yurub oo idil weliba tobanka sane ee soo aadan waxaa sidaas yidhi wasiirka difaaca ruushka dhanka kale waxay middan ku soo aaday ayaa la dhihi karaa xilli gaashaanbuurta nato ay dhankeeda saacadihii lasoo dhaafay ay gashay heegan buuxa kadib markii diyaaradaha ruushka ee bambooyinka qaada weliba nooca t u labaatan iyo labo oo ay garbinayaan ilaa laba diyaaradood oo noocoodu iyaguna uu yahay s u labaatan iyo toddobo ay ku dhowaadeen inay gudaha u galaan hawada dalalka fiinlan iyo swiden taa oo keentay in diyaaradaha dagaalka ee labada waddan ay ka hortagaan ujeedka ruushka iyo in gudaha uu u soo galo hawada caalamiga ah iiraan oo lagu eedeeyey inay kordhisay keedkeeda yuraaniyomta weliba heer aanan horey loo arag waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeeska the telegraf ee ka soo baxa dalka ingiriiska sida lagu warramayo waddamada faransiiska jarmalka iyo ingiriiska ayaa iiraan waxay ku eedeeyeen inay sare u qaaday keedkeeda yuraniyomta tallaabadaas oo ay ku sheegeen mid sharci darro ah oo ay halis badan ku gadaaman tahay saddexdan waddan ayaa bayaan ay si wadajir ah u soo saareen saacadihii lasoo dhaafay gaar ahaan ka hor kulan ay golaha ammaanka qaramada midoobe uga wada hadlayeen barnaamijka nukliyerka ee tehraan waxay ku sheegeen in iiraan ay ku khasban tahay in hoos ay u dhigto korarkan ballaaran ee ku yimid keedkeeda yuraniyomta dhanka kale safiirka iiraan u fadhiya qaramada midoobe oo ka jawaabaya hadalka saddexdan waddan ayaa ugu hanjabay in haddii ay dib u soo celiyaan cunaqabataynta iiraan ay la kulmi doonaan qalalaasooyin xooggan oo halis gelin doona mustaqbalkooda gabagabadii jariiraddu waxay sheegaysaa in iiraan ay si aad ah u tayasay keedkeeda yuraniyomta ilaa ay noqotay dalka keliya ee aanan haysan hubka nukliyerka haddana keediyey yuraniyom gaaraysa ilaa boqolkiiba lixdan hakad la geliyey weerarkii turkigu uu damacsanaa inuu ku qaado kooxaha kurdiyiinta suuriya iyo kordhin lagu sameeyey heshiiskii xabad joojineed ee ka dhexeeya labada dhinac waa qodob kale oo aan maanta kusoo qaadan doonno xubinta sida uu daabacay joornaalka the stritis times afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ninka lagu magacaabo matthew miller ayaa sheegay in xabad joojin hor leh ay wada gaareen turkiga iyo ciidamada kurdiyiinta suuriya si gaar ahaaneed kuwa ku sugan aagga magaalada manbij ee waqooyiga dalka suuriya lama shaacin inta ay soconaysa xabad joojintan waxayna u muuqataa mid furan oo uu xaalkeeda u isbedeli kara wakhti walba dhanka kale xukuumadda washington ayaa lagu warramayaa in ay ku guulaysatay inay hakad ku samayso muddo toddobaad ah weeraradii xoogganeed ee ay ankara damacsanayd inay ku ekayso magaalooyinka kale ee ay gudaha dalka suuriya kaga sugan yihiin maleeshiyaadka kurdiyiinta damaca turkiga ayaa hadda ah in ciidankiisa gaarka iyo kumanaan dagaalyahano suuriyaan ah uu ku weeraro kooxahan kurdiyiinta ee uu maraykanku taageero si uu uga fogeeyo dhulka suuriya ee ay xadka la wadaagaan taasoo yareyn karta sida uu aaminsan yahay khatarta hadda ku gadaaman balse taa beddelkeed maraykanka ayaaba hadda dib u cusboonaysiiyey xabad joojintii turkiga iyo kooxahan kurdida walow ankara ay weli beegsanaysa goobaha muhiimka ah ee ay ciidamadan kaga sugan yihiin gudaha dalka suuriya markan iyo qodobka ugu dambeeya xubinta wargeeska litain ee ka soo baxa dalka faransiiska ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo donald trump in caqabado dhowr ah ay ka soo wajihi doonaan qadiyadda ruushka iyo ukrain oo uu sheegay in muddo afar iyo labaatan saac ah gudaheeda uu ku soo gebagabayn doono haddii mar uu yimaado xafiiskiisa arrimaha caqabadda ku keeni doona trump ayay jariiraddu waxay ku sheegaysaa damaca reer yurub ee ah in askar ka socota waddamada yurub gudaha loo geliyo dhulka ukrain donald trump ayaana middaas waxaa lagu warramayaa inaysan u cunami doonin taa beddelkeedna uu doonaya in sumcad uu ka soo xareeyo arrinkan isagoona rabay inuu soo afmeero colaadda ka dhex xulcaysa kiyev iyo moscow damaca reer yurub ee ah in gudaha ay u galaan ukrain dagaalkuna uu halkiisa ka sii socdo iyo midka trump ee ah in dagaalka lasoo gebagabeeyo ayaa noqon doona kuwa iska soo horjeeda waana caqabadda ugu weyn ee donald trump ka soo wajihi doonta arrinkan marka uu yimaado xafiiska aqalka cad ayay jariiraddu leedahay guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkan isweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag weli barnaamijka caalamulyom ayaad degeysanaysaan qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa dagaallo xooggan oo u dhexeeya ciidanka yukrein iyo kuwa ruushka ayaa weli waxa ay ka socdaan gobolka kurisk xukuumadda moscow ayaana doonaysa inay soo ceshato gacanku-haynta gobolkaas oo bartamihii sannadkan ay markii ugu horreysay soo galeen ciidamo ka socda xukuumadda kiyef balse gadaal uu ka taagan yahay isbahaysiga nato alexander sargey oo ah taliyaha ugu sarreeya ee ciidanka yukrein oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in saacadihii la soo dhaafay ay ka hortageen weeraro aad u culus oo ay soo qaadeen ciidanka xukuumadda moscow kuwaasoo ka dhacay mandiqadda kurisk isagoo intaa ku diray in ruushka ay aad u isticmaalayaan hubka ay ka heleen kuuriyada waqooyi iyo sidoo kale ciidankeeda ilaa afartan iyo labo weerar oo kuriska ka dhacay ayuu sheegay in dhammaantood ay fashiliyeen halka dagaallo foolkafool ah ay muddo afar iyo labaatan saac ah gobolkaasi ka dhacayaan muddo ka badan afartan maalin oo xiriir ah dhanka kale sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa markii ugu horrayse sheegay in ciidanka kuuriyada waqooyi ay ka dagaalamaya furimaha bari ee qaaradda yurub khasaare xooggan uu soo gaaray sarkaalkan oo diiday in magaciisa la shaaciyo balse ka tirsan wasaaradda difaaca ee xukuumadda washington wuxuu ku doodayaa in boqolaal askari xukuumadda bunyang looga dilay dagaalada ka dhacaya gobolka kurisk dowladda ruushka ayaa aad ugu tiirsan malishaadka murtasaqada ah iyo sidoo kale kuwa xulifada oo ay ka mid yihiin kuuriyada waqooyi kuwaas oo markii ugu horraysay sannadkan loo daabulay waddanka yukrain kadib heshiisyo difaac oo dhex maray kim jon un iyo putin dhanka kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in ergeyga trump u qaabilsan arrimaha yukrain uu booqasho ku joogo magaalada kiyef isagoo sidoo kale socdaallo ku soo maray caasimado badan oo ka tirsan qaaradda yurub madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump ayaa horey u sheegay inuu soo gebagabeynayo dagaalka u dhexeeya yukrain iyo ruushka durbaba waxaa muuqata dadaalada uu trump ku doonayo inuu ku soo gebagabeeyo dagaalka ay xulafadooda ku jiraan oo ay ugu horeeyaan yukrain iyo maamulka gumaystaha yuhuudda
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag maxaan ka naqaanaa ahmiyadda cilmiga taariikhda maxaase ka ognahay duulaanka maskaxeed ee gaaladu ay ku hayaan taariikhda islaamka warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir ummaduhu marna ma dhici karto inay guulaystaan ama ay sarukac sameeyaan iyagoo aan lahayn wax taariikh ah taariikhda islaamkuna waa mid aad ugu muhiimsan nolosha muslimiinta si ka beddelan ummadaha kale iyo taariikhahooda in tashwiish lagu furo ama la tirtiro taariikhda islaamkana waxay muslimiinta ku tahay burburin loo geystay jiritaankooda tani waxay ka dhigan tahay in taariikhda islaamka ay ka turjumayso islaamka oo la hirgelinayo ama si dhab ah loo dhaqangelinayo taariikhdan waxay ku soo degtaa nolol maalmeedka dadka dhab ahaantiina waa waxay ummaddeena ay ku dhaqdhaqaaqdo iyadoo dhammaan nolosheeda uga dayata nebiga sala allahu calayhi wasallam kaas oo jiilkii hore ee muslimiinta ku soo berberiyey islaamka cilmiga taariikhda waa mid ka mid ah ilaah ugu muhiimsan ee xagga aqoonta oo ay mudnaan gaar ah iyo muhiimad weynba siinayeen muslimiinta waxaa taariikhda asal iyo dubdhexaad u ah qur-aanka iyo sunnaha oo halka keliya ay muslimiintu ka heleen xadaaradda kuna faafiyeen dunida guudkeeda wuxuu allah kitaabkiisa qur-aanka kaga sheekeeyey bilowgii abuurista abuuna aadam calayhi salaam iyo sida markii dambe loo abuuray xaaskiisii xawaa iyadoo markaa kadib la dejiyey jannada halkaas ay ku nimcaysteen sidoo kale wuxuu qur-aanka ka hadlay sida ibliis uu ugu guulaystay in jannada uu ka soo saaro nebi aadam iyo xaaskiisii xawaa halkaas ay kaga bilaabatay aadanaha nolol dheer oo imtixaankeedu badan yahay maadaama wuxuu markaas ka dembeeyey bashariyadda la dejiyey dhulka sidoo kale wuxuu qur-aanka kariimka soo bandhigay qisaska qaar ka mid a ambiyada oo allah u soo diray dadka markii ay ka beereen waddada oo ay shirki iyo khurafad la yimaadeen qofka u fiirsada oo u kuurgala qisaska qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkayaa in qisaskaasi yihiin xaqiiqooyin taariikheed oo si gaara loo xushay waxaan arrimahaasi ka hadlay sheekh mahad abu cabdiraxmaan usluubka qisaska waxay saamayn qoto dheer ku leedahay nafta bani aadamka maxaa yeelay waxay si deggan u soo sardinaysaa akhbaar dhacday fikradda iyo sheekadana waxay u soo bandhigaysaa qaab sahlan oo cajiib ah qur-aankan kariimka ayaana aad u adeegsaday usluubka qisaska maadaama allah subxaanahu wa tacaala uu abuuray aadanaha garanayana qaabka ugu saamaynta badan ee wax loogu gudbin karo alla wuxuu qur-aankiisa ku yidhi subxaanahu wa tacaala ina hada lahuwa alqasasu alxaq wmaa min ilaahin ila allah ويقول جل وعلا في أهل الكهف نحن نقص عليك نبأهم بالحق ويقول سبحانه إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين markuu allah subxaanahu wa tacaala ka qisoonaya arrimo dhacay waxa uu hadaf ku yahay imaanka aadanaha lagu tallaalo mabda' ama in dhidibada loo aaso camal wanaagsan oo socda ama wanaag la faafiyo ama dadka loogu yeero hanuun iyo xaq allan wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bimaa awxaynaa ilayka hada alqur'aan sidoo kale alle wuxuu leeyahay faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun wa qaala jala jalaaluh وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى أسلوبك قصصك سامينتيسو maahan wax kooban culimada mufasiriintu waxay tilmaamaan in saddex meelood hal meel qur-aanku yahay qisas taas oo ka dhigan in soddonka jus ee qur-aanka toban jus oo ka mid ay yihiin qisasuu alle ka xikaayoonayo qisaska qur-aanku waa manhaj rabbaaniha oo baraka leh soona khulaasaynaya tajaarubta ummadihii soo maray adduunka waxaana laga dheehanayaa qisastaas sunanta allaah ee ummadaha iyo in sunantaas ay ku xaqiiqoobi karto ummad kasta haddii laga helo shuruudaha iyo asbaabaha laga helay ummadihi ay qabsadeen qisaskaas ummadda muslimiinta waxay muhiimad siinayeen cilmiga taariikhda si gaar ah taariikhda dacwadii uu hormuudka u ahaa suubanaha sala allahu calayhi wasallam iyo khulafadii xigxigay ee ku taagnaa hadigiisa culimmadu kooxba waxay adeegsanayeen hab gaar ah oo ay ku soo gudbin karaan siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kutubta saxiixa iyo sunanka waxay intooda badan soo wariyeen siirada iyagoo adeegsanaya usluubkii riwaayadda sida bukhaari oo kusoo gudbiyey kitaabulmakhaazi iyo muslim oo kusoo gudbiyey kitaabuljihaad wasiyar culimmada qaarna waxay adeegsadeen habka diiwaangelinta siirada iyagoo madax bannaan waxaana raggaasi hormuud u ah taabiciga daliilka curwa ibnu zubayr ibnu cawaam iyadoo marka kadib ay ka qaateen culimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ibnu hishaam ibnu shihaab azuhri maxamed bin isxaaq alwaaqidi addabari ibnu sacad iyo kuwo kale sidaas ayay muslimiintu hormuud ugu ahaayeen culumta la xiriirta kownka iyo zamanka marka laga hadlayo ilaah saxda ee xagga taariikhdaasi waa waxyeenka iyo sheekooyinka sugan ee abtirsiimada leh islamarkaana ay soo gudbiyeen culammada muslimiinta hase ahaatee waxaa taariikhda islaamiga ee duulaano adag oo xagga fikirka ay kala kulmaysaa kuwaasoo duulaankoodu hadafkiisu yahay suurad xumeynta taariikhda ummadda islaamka iyagoo u maraya asaaliib kala duwan si ay u guulaystaan shirqoolada ka dhanka muslimiinta xubnaha si aadka ula socda waqti xaadirkan isbedelada ku aadan manahijta waxbarasho ee taariikhda oo ay faragelin ku hayaan reer galbeedka ayaa sheegay in mid ka mid ah qorshayaasha lagu doonayo in lagu wasakheeyo laguna bahdilo taariikhda islaamka ay qayb ka yihiin olole lagu sheegay in dib oegis loogu sameynayo manahijta waxbarasho ee taariikhda islaamka kuwaasoo si gaara loogu soo bandhigo fitantii muslimiinta ka dhexdhacay sida zallaadka hogaamiyaasha dowladihii islaamka ee soo maray caalamka iyagoo dhanka kale qarinaya doorka waxyaabihii taariikhiga ahaa iyo xadaaradihii ay dowladahaas u horseedeen dunida sidoo kale duulaanka lagu hayo taariikhda ee qayb waxaa ka ah suurad xumeynta taariikhda suubanaha sala allahu calayhi wasalam iyo sidoo kale hogaamiyaasha heeldoorka ahaa iyo culimmadii uu allah islaamka u soo saaray ee waxgalka u ahaa ummadda muslimiinta kuwaasoo sidoo kale waxyaabaha ay ku socnaayeen laga xusi karo in ilaa maanta ay yihiin dadka ay ugu necab yihiin gaalada reer galbeedka iyo xitaa dabadhifyadooda sida axmed ibnu xambal ibnu teymiya moxamed ibnu cabdilwahaab salaaxuddiin al ayuubi suleymaan alqaanuuni iyo kuwo kale waxaana shakhsiyaadkan ay gaaladu ka caroodaa in wakhtigan la joogo lagu diraaseeyo culumta taariikhda islaamka islamarkaana lagu dhigo madaarista jaamicaadka iyo xitaa maraakiista waxbarasho ee guud ahaan caalamka taas beddelkeed waxaa duulaanadan fikriga ee ay reer galbeedku mas-uulka ka yihiin qayb ka ah in culumta taariikhda ee la barayo muslimiinta si kooban loogu soo qaato weliba iyagoo la xaqiirayo oo la liidayo xubnaha taariikhdooda ay muhiimka u tahay muslimiinta faragelinta iyo duulaanka fikriga ee lagu hayo taariikhda islaamka waxaa ka mid ah in doorka firiqda luunsan ee inxiraafay laga dhigo inay yihiin kuwa ka turjumaya islaamka saxda ah arrinkaas oo si dhab ah guud ahaan caalamka looga hirgeliyo ay ka dhigan tahay in muslimiintu ay yihiin kuwa taariikhdoodu daciif tahay taasoo iyadu ah hadafka ugu muhiimsan ee duulaanka xagga fikirka ay gaaladu ku hayaan taariikhda islaamka لم العيش الشتات وامض في درب الثبات أمة الإسلام تنجو حين نحيا كالوبال ugu dambeyn mid ka mid ah asaaliibta casriga ee gaaladu u isticmaalaan inay ku rogaan maskaxda dadka muslimiinta ah islamarkaana ay ku sorad xumeeyaan taariikhdooda waa musalsalaadka kuwaasoo qaarkood ay qoran dad gaalo ah oo aan waxba ka aqoon taariikhda muslimiinta markaas oo uu soo baxayo muuqaal lagu suurad xumeynayo taariikhda ummadda haldoornimadoodana laga dhigayo kuwa liita tusaale arrinkaas ka midan waxaayna siinayaa sheekh musdafa xaaji ismaaciil taariikhda ka warankeedu waa masaa'il aada u khatara marka dhan laga eego oo dadyowga dambe waxay isticmaaleen farsamo ah sidii caqliyada dadka muslimiinta ah loo masixi lahaa oo taariikh badanoo ay leeyihiin looga tirtiri lahaa ama qaab qaldan loogu sheegi lahaa waxaa laga yaabaa dadka badh inay daawadeen musalsal carabaa xoog loogu daawada ayaa jira oo la yidhaahdo xariimu sultaan ama alqarni alcadiim musalsalkaasi waa musalsal dhammaantii naago iyo tumasho iyo khamri iyo dumar iskhiyaamaynaya ku salaysan ninka musalsalkaa daawadaa wuxuu u arkayaa sulaymaan alqaanuuni inuu yahay cirbiidu dowla alcuhmaaniya musalsalka waxaa qoray qof dumara oo fannaanada oo riwaayada qorara oo miiraal ookay la yidhaahdo way dhimatay gabadh taariikh shaqo ku leh maaha laakiin mu'arikhiintii reer galbeedku iyo dadkii muslimka locolka ahaa waxay ka qorqoreen wax ka mida bay soo naqlisay iyo wax siinaariyaha ay ku qurqurxisatayba ma aha gabadh diinku shaqo leh bale waxay tilmaamaan barnaamijta qaarkood markii la waraysanayay waxay tidhi markaa dhinta ha lay gubo turkida marka la eego markii musalsalkaa la soo bandhigay toddobaatan kun oo dacwadood in ka badan baa loo qadimay wasaaradda ama majlis ilaclaa lilidaaca wa telefisiyoni turkiya oo la leeyahay waxaani waa xaqiiqa laga been sheegayo sulaymaanka ay saa uga warramayaan waa nin dagaalyahana oo mujaahida oo muslima oo futuuxaad badan leh oo gaalada madaxa dhulka u dhigay aan mas'alo idiin sheega markaa aan mas'alo idiin sheega markaa waxaa jira taariikhyahannadu markay ka warramayaan waxay sheegaan oo la yidhaahdo altaariikhu alsaqiir waaltaariikhu alkabiir dad marka aad rabto inaad masaxdo oo dad liita aad ka dhigto waxay yidhaahdaan waxaa laga warramaa taariikhu saqiirka taariikhu saqiirku waa waxay gafaflaa maalan duwalka oo kale waxaa laga warramaa bay leeyihiin boqortooyada iyo dumarkii jooga iyo ragga iyo dumarka jooga jinsiga dhex maray iyo tarafka iyo kuraasidii taalle iyo khiyaamooyinka isku sameeyeen iyo wixii la dilay iyo waxaasaa laga warramaa oo qofka taariikhdaa akhristaa wuxuu moodayaa ummaddaa taariikhdeeduba inay noocan un ahayd bale wuu ka yaqiiqsoonayaa inuu akhriyo taariikhulkabiirkuna ama taariikhda weynina waxay yidhaahdaan waa dowlad ama ummaddaasi wixii injaasaad ah wax soo saaree ay samaysay hadduu mid caskariya yahay hadduu mid dhaqaale yahay mid bini aadamnimo mid cilmi mid fikri mid qaanuun mid vaaliyu waxay dunida ku soo kordhiyeen oo bashariyada wixii ay u tareen haddaba bay dhahaen nimanka reer galbeed iyo taariikhyahannadoodii waxoodu markay caalamulislaami ka warramayaanna taariikhu saqiirkay saaraan markay tooda ka warramayaana taariikhulkabiirka inoo saaraan tooda waa saynis hebelo waxaan soo kordhiyey dowladdaasoo waxaa qabatay taasoo waxaa dhistay waxaa wixii ay qabteen bay ka warramaanee macne nolosha ku samaynayay caalamulislaami taariikhdiisa markay ka warramayaanna wixii khiyaamo iyo dumar iyo rag isdile iyo wixii la isqabsaday ee nooc ahaa bay soo tilmaamaan
ummadda islaamka ay la gudboon tahay in ay taariikhdooda ku far adeegaan islamarkaana wax ka qaataan culimmada rabbaaniyiinta ah raggaas oo ka dhowrsoon miirisida reer galbeedka iyo dhagaraha lagula dagaalamayo diinteena sidoo kalena uu allah thabaadkooda ku ilaalinayo ummadda muslimiinta بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى